heshooda waa mahadsantahay waa kaaga mahad celinaa soo dhaweyntaada iyo waktigaad siisay sidaad la socotaan ba araari eriyada hadda muxuu ahaye aan ku sugannahay hawlgaladu maaha kuwa shalay maanta ka bilaabmay kuwa horey u socda waaye waana ku rajo weynahay wadanka inta dhiman intaan kula wareegayna inaan sii wadno insha allah ilaahay ka raali noqdo daraate ilaa iyo shalay hawlgala khaasaa sii fulinay bishii hadda bishaan ka horreysay oo bishii tobnaad hawlgaladana culayskooda wuxuu ahaa muxuu ahay laamiga labadiisa dhinac ay ahayd wadada labadeeda dhinac tuulooyinka ku xeeran ama hoos imaada inaan ku degno oo hubino xaaladahooda waxay la tahay inaan bishaan aan kusoo noqonay wadadii weyneyd ee isku xiraysay muqdisho ilaa iyo kismaayo oo hadda socdaaladanadan aan xigana aan ku wajahanahay buundooyinka muxuu ahaa jamaame iyo muxuu ahaa iyo kamsoma inaan kusii wajahanahay si aan u xoreyn lahayn oo aan baysas haddaan deganahay kuwa lamid ah aan oga samaysan lahayn marka qorshaha anagu waa sidaas
waan gartay taliya salmaan wararna soo gaaray waxay sheegayaan in duqeyn laga furiyey jubbada hoose marka duqeyntaas maxaad kala socotaa maxaasa ka jira
new duqeymahaas inta badan bartilmaameed si bartilmaameeda u dhacaan oo muxuu ahay meelo xogtooda la helay iyo talisyo nimanka inta badanaaba dhulkan oo la lagu magacaabo gosha ayay ku leeyihiin kaymo dadkii rayidkaa meesha ku noolaan jiray tuulooyinkana maba joogaan oo hadda muxuu ahay kismaayo iyo dhulka dawladda gacanta ku haysay qaxooti ku yihiin marka kaymahaas ay ku dhuumaalaystaan baa dadka intii la ogaadaa lala beegsadaa oo lagu beegsadaa ama la duqeeyaa ama weerar lagu sameeyaa marka way jiraan daraata ciidanka ayaa u baxay weeraray meelo ay ku dhuumaalaysanayeen oo muxuu ahay u jirtaa tuulada araara meel sideed kilomitr u jirto kaynaha oo adig bays aan soo ogaanay marka adi meeshii aa lagu weeraray ciidanka ayaana garaacay qoryaha hoobiyaal magaaficda dhulka laga garaaco oo ciidanka ay wateen dhulka ugu xirteen ayna ku garaaceen adigaa dhimashadooda dhaniyo sideed nin sideed nin baan meeshaas muxuu ahayey kaga dhimatay oo uu ku jiro nin muxuu ahayey aan u dhalanin waddanka oo ajinabi ah iyo intooda kalena soomaaliya ayay ahayd waan gartay taliya marka waxaa dhacay maduqeyn dhanka cirka loo adeegsadaba mise sida ay sheegtay waa hoobiyaashaas ay ciidanku ay halkaas ku tuureen goobta kulley anaga darra meesha weerarka aan ku qaadnay qoryaha madaafiicda dhulka laga garaacaan wadanay hoobiyayaal baan wadanay hoobiyaashii baana ku garaacnay marka sidaasay ahayd sidaasay ahayd duqeymo kalena waa jiraan iyagoo diyaaradaha kenya iyo diyaarado kale ay geystaanna way jiraan oo meelo laakiin loo soo sugay oo xogtooda la siiyey ay ka geystaan inta badan waan gartay meeshan marka idinkoo aad ku garaacdeen al-shabaab oo aada hoobiyaasha markaasi ku rideen sidee xogteeda ku hesheen sidee ku ogaateen hal
waan galnay meesha waan galnay gudaha u galnay meesha gudaha u galnay meesha meeladan taas u weerarnay ayadoo qorshaheeda aan hayno oon barnaamijkan ku weerarayna barnaamijaan dejinay ahaa saasaan u weerarnay meesha gudahaan u galnay markaan duqaynay kadib gudahaan u galnay waan gartay marka waxaad ii sheegtay khasaare inaa gaarsiiseen al-shabaab oo dad badan ka disheen saraakiil oo weliba ku jiro qof ruux ajnabiya marka maxaad ku caddayn kartaa in saraakiishaasi aad disheen idinka
annagaa waday tagnay annagaa waday tagnay diyaaradaas insha allah adiga xoola sawiro iyo waxyaabana barnaamijya noocaasaan aan kasoo samaynay oo media aan ugu cadaynayno hawlgalkaan kuulay sida hawlgalkii hawlgalakan ka horreeya bird dheer oo kaleeto muxuu ahaayey aan ku diri jirnay sideed iyo tobanka nin aan ku diri jirno oo kale marka sidaas annaga hadduu tagno bayskii iyo goobtii muxuu ahaay aan ku garaacnay galnay qoryana waan kasoo qaadnay qoryo waan kasoo qaadnay hub baan kasoo qaadnay adi aan badnayn
qoryaha nuucooda ka soo qaadeen maxaa taliya qoryaha adigaata aan kasoo qaadnay waa waxay ahaayeen saddex qoryo oo ah kayfod sabana iyo qoriga loo yaqaano becam oo adiga xoogaa maasiicda garafaysay intaasaan kasoo qaadnay wax kaloo hadda meeshaas iyo oo lamasi jirin xoogaa marka meel yar iska taliso waxay ahayd ugu talagaleen inay muxuuhayey markay barnaamij duulayaan ama ay weeraro qorsheynayaan inay ka weerar tagaan waan gartay marka goobta ee dhacdadana ka dhacayso aada al-shabaab ku weeraraysaan waa meelma waa meel u jirta walaale araaray waxay u jirtaa sideed kilomitr gacanta meyga ayay ka tahay sideed kilomitr waana kayn magaceeda hadda mahay meel magaca hadda magaca saasasiila maaha laakiin waa adiga meel araare mundada araare ku dhow wey ugu dambeyntii taliya salmaan howlgalladiinan aa wadaan ee ciidamada daraawiishta jubbaland ee rajaynta leg ayaa laga qabaa in al-shabaab aad kaga guulaysataan oo aada gobolka ka saartaan
walaaniyo rajadanadu way weyn tahay rajadanadu way weyn tahay rajo fiican aan ka leenahay inaan kaga guulaysano insha allah haddii ilaahay ilaah laga ogolanaa waana ogolayna